allaha u naxariistaa guddoomiyii hore golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari dadka yaqaana waxay ku sifeeyeen inuu ahaa dhaxal soomaaliyeed waxaana loogu yeeri jiray qaamuuska soomaaliya jawaari wuxuu ka mid ahaa aqoon-yahanka soomaalida farukutiriska doorka weyn ka qaatay dibudhiska dowladnimada wuxuuna halal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray soddonkii sane lasoo dhaafana wuxuu door weyn ku lahaa dibudhiska soomaaliya waxaana si gaara loogu xusuusaa dhanka dastuurka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo mar soo noqday guddoomiyaha golaha shacabka mar labaadna halkaasi qabtay ayaa lagu yaqaanay markay timaado hadal adeyga mowqafka siyaasadeed iyo doorka la xidhiidha wax ka beddelka dastuurka oo meelo kala duwan oo fagaaraw kaga hadli jiray arrimaha dastuurka tobankii sane lasoo dhaafana dadka sida dhow ula shaqaynaya guddoomiye jawaari waxaa ka mid a senator hore xuseen sheekh maxamuud oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed wuxuuna v o eda kaga warramay aqoontuu u lahaa brofesor jawaari laga yimaado siyaasadda inay ku wada jireen dhowrkii sane lasoo dhaafay allahu naxariisto sabir iimaan allah naga siiyo maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyihii golaha shacabka hore ee golaha shacabka oo aa dhintay sabir iimaan allah naga wada siiyo qoyskiisa ayaa i xaqiijiyey dabcan maalmahan waa fiicnaa oo qof xanuunsan mu ahayn laakiin mataqaana qoyskiisa ay ii xaqiijiyeen yara mataqaana gaas waxbaa iskaga kacsanaa laakiin nin hadda iska dhaqmaayo caadi ayuu ahaa allah naxariisto mawtufaja waaye samir iimaan ummadda oo dhan allah ka wada siiyo nin dowladeed oo dhintay ay waaye oo ummad soomaaliyeed u ahaa namuudij ama model u ahaa
allah unaxariisto guddoomiye jawaari dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaafay si dhow baad saaxiib ula ahayd marna siyaasaddaad ku wada jirteen iyo iyo baarlamaanadii bal jawaari qof aan keebu aha intaa ka taqaanan ka barata adiga jawaari wuxuu ahaa rajul dowla qof dowladeed statesman ayuu ahaa qof oo dabcan dowladnimada soomaaliya tusaale u ah ayuu ahaa qof ahludiin ah ahlu dowle ah oo dabcan dowladnimada iyo sharciga iyo ma aragtay dadka ku haga oo ku dhaqa oo tusaale u ah mataqaana dowladnimada soomaaliya ee casriga maanta dabcanna la soo shaqeeyey dowladii raydka ah la soo shaqeeyey dowladii militariga burburkaana soomaaliya dadkii mataqaana dowladnimadeeda wax ka dhisay ka mid ahaa gaar ahaanna baarlamaankeena casriga maanta haddana waxa uu si gaara uga shaqaynayaba dabcan dastuurka aan hadda mataqaana gacanta ku hayno cutubyadaana ansiyey iyo mataqaana isaga ayaa oday iyo marjac u ahaa mataqaana hay-adaha dastuurka ka shaqeeya allah u naxariisto wuxuu ahaa nin dowladeed oo dowladnimada soomaaliya mataqaana ka baxay sabri imaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka geeriyooday si gaar ah
madaxweynihii hore maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ahna guddoomiyihii hore golaha shacabka shariif xasan sheekh aadan wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta sida dhow u yaqaanay guddoomiye jawaari waxayna ka soo wada shaqeeyeen dowladihii kumeel gaarka iyo dowladihii ka dambeeyey waxaana v o eedu kaga warramay taariikhdu ka yaqaana allaha u naxariistay marxuum jawaari oo ugu dambeyn maanta ku geeriyooda muqdisho
walaa ilaah u naxariisto walaalow samri imaan horta anaga hadda tacsiyiisa haddale noo sheega waaba kasii naxsanahay jawaari nin aad iyo aad u fiican oo soomaali oo aad u fiican oo wadani oo soomaalina wax badan u soo qabtay oo dadaal badan soo galay oo aqoon-yahan ayuu ahaa ilaahay u naxariisto wadankana dadaal badan u soo galay jawaari siyaasaddaad ka soo shaqayseen golaha shacabka aad kaga kala dambayseen bal haddii shaqadiisii aad sifayso maxaad ku xasuusataa walaahi jawaari wax badan waxaan ku xasuustaa nin raganimo badan iyo aqoon badan iyo waayo aragnimo leh baan ku xasuustaa marka ilaahay u naxariisto nin aqoon-yahana oo runtii dalka iyo dadkana aada u jeclo oo wanaag badan ka shaqeeyey buu ahaa intaasaan ku xasuusanayna ilaahay u naxariisto qabrigiisa waasa ilaahay uga dhigo dadku intuu ka tegeyn ilaahay wanaag iyo kheer dad kheer ka dhigo ilmihiisa iyo haaskiisa intuu ka tegeyn ilaahay aygana ha wanaajiyo dee qabrigiisa waasa allah uga dhigo walaalo markaad timaado go-aan qaadashada qofkan keebuu ahaa
qof go-aan qaadashadiisa aada u fiican tahay buu ahaa runtii oo go-aan qaadashadiisi asoo miisaan leh oo miisaamayo asoo ku miisaamayo wadaniyadda iyo diinta iyo soomaalinimada intaba asoo ku miisaamayo nin go-aan qaadashadiisa aad iyo aad u fiican tahay buu ahaa
guddoomiye hore golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee farakutiriska taariikhda dib loogu laabto wuxuuna ka mid yahay odayaasha siyaasadeed ee marjac u ah markay timaado dowladnimada waxaana dhowr siyaasi oo ka mid a kuwa hadda xilalka iyo xaqiijiyeen inuu door weyn ku lahaa wax ka beddelka dastuurka kumeelgaarka soomaaliya markay timaado ku laabashada iyo go-aanada qaarkoodnu ahaa oday marjac u ah hadda arrimaha dastuurka soomaaliya cabdulqaadir okey v o a مقدشو